maamulka jaamacadda jubba oo kaashanaya ururada ardayda jaamacadda ayaa qabanqaabiyey kulan ciyaareed soo dhoweyn ah oo loogu talagelay ardayda cusub ee sana dugsiyeedka kusoo biiraysa jaamacadda jubba kulankan oo uu ka dhacay garoonka dhuux ee magaalada kismaayo ayaa loo qabtay kulan ciyaareed soo dhoweyn ah qaybaha kala duwan ee ardayda cusub ee kusoo biiraysa jaamacadda jubba ee sana dugsiyeedkan ujeeddada kulan ciyaareedkan ayaa waxa ay ahayd in ardayda cusub la baro isdhexgalka bulshada jawiga jaamacadda lana xoojiyo isku xirnaanta iyo wadajirka ardayda mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jaamacadda jubba ayaa sheegay in ciyaaruhu ay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha ardayga kana caawinayso isbarasho caafimaad iyo niyad dhise qaar ka mid ah ardayda cusub oo la hadlay warbaahinta waamo ayaa u mahad celiyey maamulka soo dhoweynta ay u sameeyeen iyagoo sheegay in kulan ciyaareedkan uu ka saaciiday dareenka ku-biirista iyo la qabsiga jawiga waxbarashada ee jaamacadda waxaan soo dhowneynaa ardayda cusub ee jaamacadda kusoo birtay waana ku faraxsana inay nagu soo biiraan jaamacadda jubba ay kusoo biiraan waxaan leenahay soo dhawaada mar labaad maxaa loo gol leeyahay ciyaartan halkan ay maanta ku ciyaarayaan dhallinyaradan ardayda inay maxaa isdhexgal sameeyaan oo ardayda cusub oo dibkii maanta ay isbartaan ardaydoodii hore ay bartaan gudoomiyaha isboortiga ay bartaan iyo jaamacadda wixii ka jira dhammaan ay bartaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ku boori lahaa dhammaan waxbarashada dhankeeda la aado ardayda iskuullada dhammaysayna oo hadda oo jaamacad ahaynin insha allah waxaan rajeynaa jaamacad jubba ay kusoo biiraan magaciigu saddexaan cabdullahi ali xared waa jaamacadda dhigtan ee jubba university soomaaliya wallaahi horta ilaaha maad iskale marka hole meeshaan waxaan iskugu keenkeena gudoomiyaha jaamacadda jubba ee university asaana midaas ku mudan oo ku mahadlay midaas ku sukan waxaa waaye isdhexgal bulsho oo dhalinyarta la isku baraayo khaasatan dhalinyar waxa uu fud isku baran karto sboortiska waay sboortiskana waa noola qabtay marka insha allah meeshaan meel ka badan iskula jaan qaada doonaa rajeynaa jaamacadda hadduu ilaahaydna marka maxaa la wadaagaysaa dhalinyarada ku dhegeysanayso wallahi insha allah mar walba waxbarashada iyo waxaawaaye waxaasaa lagu dadaalo mar walba naftooda anfacaysaa ma fahamta marka waxaa waaye guulaystaa dhiila insha allah hadduu gudoomiyaha ardayda jaamacadda jubba ahna aas-aasaha xisbiga tala wadaag ee jaamacadda jubba axmed aadan xasan ayaa ka warbixiyey ujeeddada loo qabtay kulan ciyaareedkan maanta waxaan halkan u joognaa inaan qabanno kulan soo dhoweyn sports ah kaasoo loo qabanayo ardada ku cusub jaamacadda jubba university of soomaaliya sifo ay qudhooda ay isku dhexgalaan ay isu fahmaan kubadduna waa isdhexgal sidoo kale waxay sare u qaadaa fahamka ardayga saas darteed waxaa isla garaysanay ama isla garanay ka jaamacad ahaan iyo ka guddi ahaan iyo ka midow ahaanba inaan u qabanno ardada kulamo sports ah si aan sare u qaadno fahamkooda maxaa fariin ah oo aad la wadaagi lahayd dhalinyarada soomaaliyeed ku dhegeysanayso oo doonaysa inay wax bartaan mar labaad marsaxad waa aadan aadan kaa mahad celinaa waryahayga intaa kadib waxaan halkan fariin kula wadaagayaa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka u horeyso inay waktigooda ay ka faa'iidaystaan sida saxdan u isticmaalaan uga horeyso inay wax bartaan hadday tahay dugsi hoose ama sare ama dhexe hadday tahay jaamacado inay waktigooda ka faa'iidaystaan khaasatan jaamacadaha inay kusoo biiraan inaan waktigooda iska luminin si qofka maanta aqoon-yahanka ah dalkiisa wax uu u taro waa waxaa ku qasab ah in horta kol hore naftiisa u dhiso kulanka soo dhoweynta ayaa noqday mid dhaliyey farxad iyo firfircoon waxa uuna qorshe u yahay in sanad walba loo qabto ardayda cusub ee kusoo biiraysa jaamacadda kulanka ayaa wuxuu ka qayb qaadanaya isdhexgalka bulshada iyagoo lagu dhiirigelinayo in ardaydan ay qayb ka noqdaan isdhexgalka bulshada ee jaamacadda